jiray dhibaato eegkeed maxaa ladhaha fiva maalmihii ugu dambeeyay dhibaatadan oo soo caanbaxday ama soo shaabaxday markii dowladda maraykanka xeer ilaalinta ay soo saartay dacwad ka dhan ah dad xubno ka hore uga ahayd afar iyo toban xubnood oo hore fifa uga ahaan jiray madax kuwa hadda ku jiraba marka hadda waxa uun cusub in kiiskii la waasiiyey oo arrintii waasaacday oo ay dad badan ka qayb qaateen oo nabad ku uqaabilsan dambi baarista lacagta ay wadamada switzerland iyo maraykanka ay baaritaan markay sameyn kabacdi ay hadda soo baxday in la ganaaxay sablaton oo ah madaxweynihii fifa iyo iyo nin kale oo isagana ah secretary generaalka oo jovan folke la dhaho iyo madaxweynaha hadda ninka ka ah xiriir kubadda cagta yurub platini saddexda xubnood waxaa la ganaaxay sagaashan maalmood waxaa kaloo jira nin kale oo kasoo jeeda wadanka south korea oo horena uga ahaan jiray fifa madaxweyne ku-xigeen oo lagu magacaabo jung mung isna la ganaaxay lix sano in uusan xil ka qaban la ganaaxay xiriir kubadda cagta adduunka ee fifa waxaa kaloo ninkaa la ganaaxay lacag lagu qiyaasay boqol kun oo dollar waa tahay cabdisalaan marka seblater mar hore waa tii arrintan loo haystay sida adigu aad ka dhawaajisayna dad kale inay soo baxaan baa laga yaabaa ayaa lalahaa hadda balatini ayaa ka mid ah xubnaha sidoo kale caanka ah ee laga joojiyey oo madaxweynaha ueva ah shaqada muddo la xanibay marka balatini dhinaca kale markaan fiirino wuxuu ahaa nin hami kaga jiray in uu xilka balater ka degayo uu qabto arrintani maxay saameyn ku yeelan kartaa saameyn aada u weyn bay ku yeelanaysaa waxaa la saadaalinayay balatini inuu yahay musharax musharaxiinta ugu cadcad in ay kaga dambeeyaan ama xilka fifa loo doorto markii la gaaro lix iyo labaatanka bisha february sanadka soo aadan laakiin baaritaankan cusub ee hadda soo baxay ee ah in isaga laftiisa ay macnaha uu ka qayb qaato ama qayb uu ka ah lacag lacagaha isdabamariskan iyo kiisaskan la xiriiro maxaa la dhahaa musuqa aad iyo aad ay fursadii u kal macnaha hamigii u ka lahaa in uu maalin un madaxweyne ka noqdo xiriirka kubadda cagta adduunka aad ayay u dhaawacaysaa marka waa waxaan isleeyahay balatini laftiisa xataa marka laga soo tago fiva waxaa dhibaato weyn kaga imaan doontaa xiriirka uu hadda madaxda kubadda cagta yurub haddaan sidoo kale ku weydiiyo balatini inkastoo uu leeyahay anigu lacagta laysiiyey sagaal sano ka hore ahayd waxayna ahayd lacag sharci ah oo si sharci ah ku baxday markaad fiiriso guud ahaan ueva iyo fiva arrimahan musuq maasuqa ee soo baxaya hadda sumcad ahaan waxa ay u keeni karto maxaa la leeyahay dabcan sumcadda xiriirka kubadda cagta adduunka viva aad ayuu u yaqaantay haddii aad la socotay maalmihii bilihii ugu dambeeyey aad ayuu u yaqaantay marka ku kalsoonaanta xiriirada adduunyada ay ku kalsoonaan lahaayeen maxaa la lahaa fivana aad ayuu u yaqmayaa haddana waxaaba cusubba in balatin laftiisa ay asagana isagana dhibaato ay ka haysato maxaa lalahay ma laga yaabaa marka dhibaato ay haysato oo ay dhici karta in mustaqbalka dhowba laftiisa mar haddii adi lagula qof shaksiga laga xiriiriyo corruption meel un lagala xiriiriyo waxaa imaan karta meesha uu madaxda ka yahay lafteeda in iyadana baaritaan lagu sameeyo oo ay dhici karto in haddii baaritaan la sameeyo ay macnaha dhici karto isaga laftiisa ay dhibaato badan soo gaarto guud ahaan waxaan is leeyahay xiriirka kubadda cagta viva sumcaddii ay ku qabeen dadka kubadda caalamka daawado waxaan isleeyahay aada ayay u yaqantay arrintan hadda soo baxdan ee ah madaxweynihii in shaqadii laga joojiye iyo xogeeyihii waxay noqonaysaa arrin weyn ugu keenta maxaa lalahay viva oo dhan waa tahay sumcaddii ay ku lahayd caalamka waa tahay hadda balatino waxaan ognay in ueva uu madax ka ahaa marka arrimahan ma laga yaabaa in kooxo yurub ka tirsan maadaama isaga ueva madax u ahaa iyo sida ay wax u dhacayeen muddooyinkii ugu dambeeyey in tuhun uu yimaado oo baaritaano dheeraada lasii sameeyo oo ay wax kala soo baxaan waa qasab dabcan jamal waxaana dhici karta xiriiro awood badan oo xiriirka ingiriiska af aada u kamid yahay ay dabcan maalmihii ugu dambeeyey waxaad moodaa inta uusan soo bixin kiiskan hadda balatin la xiriirinayo macnaha musuqa in ay aad macnaha ula dhacsanaayeen macnaha balatin inuu noqdo madaxweynaha xiga ee viva arrintan hadda waxay ku sameyn kartaa in laftooda ayaga ay dib u fikiraan waxaa imaan karta xiriiro badan oo awood badan leh oo yurub dhexdeeda xisaabtooda ay dib u bedelaan ku kalsoonaanta ay ku kalsoonaan jireen maxaa lalahay balatini ay u yaqaantay waxaana imaan karta laftiisii inuu mustaqbal madow oo sida kan balater oo kale